dhegaystayaal hiddaha soomaalida markaad dib u malicisato ee aada suugaanteeda dhex muquurto waxaad ogaanaysaa baryadu inay ka mid tahay dhaqamada aan la jeclayn baryootanka badan qofka lagu bartaa haddii uu soo muuqdo waa laga naxaa la kulankiisa waa laga warwareegaa waayaha dambena wuxuu ku dambeeyaa waayeelka dhexdiisa ruuxaan laga tixgelin haddii aan laga yasinba weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootanka ku caanbaxaa kolka uu gabayaad noqdo had iyo jeer hal abuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedka ah oo baryada iyo hungurixumadu ay ugu sii liiteen maalinta lagu ogaado inuu fagaaro ka baryootamay ayuu indhaha dadka ka dhici jiray gabayaaga sidaa ku tilmaanaada xataa hadday malab ka macaan yihiin wax kastoo uu tiriyo dhab looma dhagaysan jirin si fududna waxaa ugu haadsan jiray maansayahanada kale ee laga yaabo colaad maanso intay dhex marto inay isugu gabyaan gabayaa la odhan jiray xasan shiil oo reer hobyood ahaa ayay taa oo kale intay ku dhacday kol dambe lagu haadsaday wuxuu ka mid ahaa sadanadii hobyood ee reer kanadiid maansayahanadii daacadda u ahaa wuxuuna ku caanbaxay geeraar habaar ah oo uu sayid maxamed ku kuhaamay kaasoo dartiis naanaysta gabay aweyti uu gadaalkii kula baxay sida laga warhayo daraawiish kolkii uu gumaysigu cagta mariyey ayaa qaybtii dambe ee kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii waxaa iyaguna sidii tusbax go-ay u daatay maamuladii magac ahaanta madaxa bannaanaa ee qoysaska soomaalidu ay ka kala telin jireen xeeb iyo oogaba dalkii oo idili gumaysi caddaan iyo madowba leh ayuu u gacan galay dabadeed bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii goor lagu wado ayaa ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiisheed kuwii ugu magac dheeraa wuxuu maqlay sarkaal saraakiil ingiriis ahi goob ay joogeen in gabay aweyti loogu yeeray gabayo inuu ku maaweeliyo in la weydiistay markuu dhammeeyena hoo aan sii ridnayn in halkii lagu guddoonsiiyey ismaaciil oo malahayga xasan shiil ugu celqabay sayidka iyo daraawiish tixihii uu ku maagi jiray ayay la noqotay inay habboon tahay dhacdadan inuu gabayaaga ugu halqabto markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey tix u jeedooyin badan uu u xambaariyey dhextaalna uu uga dhigay inaan garanayaan sheegay taasoo uu ku daray tuduc uu xasan shiil ugu talagalay aadna uu ugu weeraray wuxuu ahaa inaad gabay aweytow lafaha gebi ka xoorayso oo aad galbeed tegii adaan gooyo badan haysan aad googo yar iyo u xilan radoo la soo gooyey aad gacaliyow cuni callaa lagugu gaadaayo aad dhalashadaadii ku gadangelin waxaad quudan oo lagu geyaysiin wixii halacba loo geystay aad ceeb la goloblayn inaan garanayaan sheeg bulshadii raacadada ahayd ee soomaalida sidii ay baryadu ula foolxumayd iyo gabayaaga baryootama sidii uu ugu magac beeli jiray waxaa inoo sii iftiimin karta bartamaha qarnigii sagaal iyo tobnaad sheekadan lagu wado inay ku beegan tahay ee wariyayaashu ay inagu soo simeen waxay dhex martay laba nin oo ilmaadeer ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogbana uu magacoodu dhab ugu faafay labada midi waa gabayaagii caanka ahaa faarax xasan cali oo faarax afcad lagu naanaysi jiray maansayahanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad raggii ugu midhahaya magaca weyne ayuu ka mid ahaa gaar ahaanna waxaa loo waxaa loogu xusuustaa ujeeddada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada soomaalida kusoo kordhiyey wuxuu kaloo ahaa ammaanduulo colwad badan oo kolba halkii geelal badan loogu sheego fardaha ku kiciya eebese wax kama dheebsin jirin oo siduu isba ka calaaclay geel iyo xoolo kale toonaya xeryihiisa kuma tarmi jirin ninka kale waa gaashaan cabdilla cali isna wuxuu ahaa hogaamiye la wada muuneeyo degaankooda raggii laga abbaari jirayna ugu horreeyey labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo carruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood ay barbaaro iyo inama ahaayeen mar hore ayaa laba hablood oo gabayaagu dhalay gu'ya dayr isxiga in isla degaanka lagu guursaday looma soo golo fadhiisan lagamana soo doonin lamana weydiisane labadaba inta lala baxay ayaa wadaada lala raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgala tuur markay lahaayeen markay tidcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay hayeeshee wuu ku hungoobay labadoodii midna yaro lagama siin reerihii guursadayna kuma ay xiidin waxay ahayd arrin uu aad uga gam'i waayey arrin ay gocashadeedu sina u dayn weyday afcad oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goor subaxa waxaa gola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen kii baa ku yeedhay faaraxow ma xusuusataa ganacsatadii awruhu u raraayeen ee gu saddexaad inta inoo yimid markay inaga ambabaxayeen gaashaan cabdilla gabadha weydiisan jiray faarax oo dulucda su-aashu ay ka daahan tahay ayaa yidhi haahoo aad baan u xusuustaaye maxaad ku keentay shalay galab ayay nimankii soo noqdeen reer gaashaan ayay ku dul furteen waxayna gabadhii ka keeneen fardo baxdow miirana oo yarad ah iyo weliba bundado dhar ah oo ay xeebaha ka soo rogeen shan ratin ah ay ku soo rareen ninkii baa sidaa ugu warramay markaas baa faarax la galay wuu murugooday wuxuu garan waayey waaba ilma adeera isaga iyo gaashaan waxa kale ayaan badnaysiiyey haddana intuu isqabtay ayuu hoos ka istaakfurolaystay wuxuuse ku tashaday halhaleen inuu gaashaan ugu tago si uu uga soo helo xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay qaar ka mid a intuu usii socday ayuu tiriyey tixay wax yaray naga soo gaareen oo in adeerkii gaashaan uu marku xusuusinaayo sida uu isagu hablihiisii labada ahaa ugu mara khasaaray mar kalena uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono iyo in iyaga hadhow loogu garnaqi doono xaajana ay sidaa ku dambayn doonto wuxuu yidhi ninkii ina adeer doora laha diyarsan weligiise dugaag ba iga cunay gabadha tii iila daahayde tii iiga dambaysana shalaa jiirla daw galaye dharka iiga door yaan farduhu daawa noo noqon gaashaan cabdille dhulkaa la wareegay dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday walwalkiisuse kama dhalan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyo wixii gelgeliyey gabay gabayga uu maqlay unbuu ahaa dabbu wuxuu uga naxay tixda soo gaadhay haddiiba waxa ka dhacdhacday haddii ay bulshadu la maqasho magaciis dambe inaan la qaadqaadi doonin wuxuu istusay inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin haddana tixdu sidaas kama ay foga marba haddii wax isi iyo gacmo warashu ay ka dhadhamayaan waayna adeerkii uu ku dhaato oo waa gabayaa bari iyo galbeed ay soomaalidu maansadiis u tabiso sidaa darteed gaashaan wuxuu goostay gabayaaga inuu waxna siiyo waxna u sheego ama uu axdi ka xidho wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxow waxbaan kaa siin ka horse waa inaad dhaar iigu bartaa maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootana iyo tixo aad wax ku doonayso hadalkaa gaashaan faarax wuu garaystay wuxuu ku jawaabay hawlaarsan iyo guddoon waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa ay soomaalidu aad u tamadiso laguna wada jalbeebto dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joogo